alxamdu lilah wالsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi waصaxbihi wman ihtadaa bihudaah wabacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal waxa aan kelmado kooban biidni illaahi tacaala oo tadkiro iyo waano iyo xasuusin ah aan jecelahay inaan ka tilmaamo mowduuc qaali ah oo cadiim ah oo mawaadiicda cinaayada badan iyo maaragtay tixgelinta badan ay siiyeen culimmada sunnadu gaar ahaan culimmada xadiidku mowduucaasi waxa uu ku tacalluqaa ama uu ku la xidhiidhaa nebigeenna calayhi الsalaatu wassalaam ayaa uu la xidhiidhaa culimmada islaamka khaasatan culamaau الsunna khaasatan culamaau اlxadiid waxa ay aada iyo aad uga warrameen wakhti badanna ku bixiyeen rasuulkeenna calayhi الsalaatu wassalaam siiradiisa iyo noloshiisii maraaxisha kala duwan soo martay akhlaaqdiisii nebiga calayhi الsalaatu wassalaam iyo shamaaishiisii ama ha noqoto nebigu calayhi الsalaatu wassalaam dhaqankiisii ama ha noqoto shamaa'iluhu khulqi alkhalqiya qaab abuurkiisii ilaahay caza wajalla uu abuuray waxaa kale oo aada uga warrameen kutub aada iyo aada u cadiimoo kala duduwanna uga uga uga qoreen mowduuca aan ishaaraadka ka tilmaami doono caawa oo ah dalaa-isha iyo waxyaabaha ku tusinaya nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam nebinimadiisa qofka muslimka ee doonaya inuu khayr adduunyo iyo mid aakhira uu jamciyo oo uu ku dhinto wixii uu ku dhintay uu la yimi nebi maxamed calayhi الsalaatu wassalaam waa inuu ka feedho buuxsado ku dadaalo aada u dhugto nebiga calayhi الsalaatu wassalaam siiradiisa akhlaaqdiisii wanaagsanayd calayhi الsalaatu wassalaam iyo cilmi kasta oo ku tacalluqa nebiga calayhi الsalaatu wassalaam caalimka wada garanaysaan ibnu xasm raximah اllah waxa uu yidhi man araada khayra alaakhira waxikmat اddunya wacadla الsiira walاxtiwaa calى maxasin اlakhlaaq walاxtiwaaءi calى maxasin اlakhlaaqi kuliha واstixqaaqa alfadaa'ili biasriha falyaqtadi bmuxamadi salى اllahu عalayh waslm وlيstacmil أkhlaaqah وasiyarah ma أmkanah أcaanana اllah عalى اlاtisaaءi bih bimanihi amin hadalka qiimo badan caalimka la dhaha ibnu xasm waxa uu leeyahay ninka doona khayrka aakhiro iyo adduunyo xikmaddeeda iyo qiimaheeda doona cadla siira dhaqan wanaagsan oo toosan iyo alixtiwaa calى alfadaa'ili wa maxaasini اlakhlaaq inuu koobo fadaa'isha iyo akhlaaqda teeda wanaagsanna uu ku sifoobo dhammaanteed falyaqtadi bimuxamadi salى اllahu عalayh wasalam nebi maxamed ha ku daydo akhlaaqdiisina ha isticmaalo iyo dhaqankiisii iyo siiradiisii inta ay u suurto gelaysa uu awoodi karaaya buu leeyahy wuxuu leeyahay ibnu xasm raximah اllah acaanana allahu calى اlitisaa'i bihi bimanih ilaahay waxaanu manigiisa iyo galladiisa ku weydiisanaynaa iyo fadligiisa inuu noogu icaaneeyo oo noogu kaalmeeyo ee nebi maxamed ku dayano salى اllahu alيyه wasalam hadalkaa wuxuu ku leeyahay qiimo badan leh kitaabkiisa la yidhaha alakhlaaq wasiyar fi mu- fi mudaawaati الnufuus safxadda afar iyo labaatan waxaa la weydiiyey caalimka muxaqiqa ah ee la yidhaha ibnu qayim aljawsiya raximah اllah su'aal waxaa lagu yidhi ma suurtagal tahay hal yumkinu macrifaة اlxadiiثi اlmawduuc bidaabidin min gayri min gayri an yandura fii sanadih aw min gayri an yundara fii sanadih ma suurtagal tahay baa lagu yidhi inuu qofku garto xadiid axaadiista nebiga loo tiirinaayo ka mid ah ama laga warinaayo inuu xukunkiisa garto oo uu ogaado inuu xadiiskaasi nebi moxamed sala allahu calayh wasalam aanu ka sugnayn suurtagal ma tahay baa lagu yidhi isaga oo baaxiska ama saamicu qofka maqlayaa aanu eegin oo baadhin oo baxfiyin sanadka xadiiskaas waxa uu ku jawaabay jawaab cadiima oo kitaab cadiima ku sugan warkiisuna wuxuu isugu ururayaa calaamaة ibnu qayim raximah اllah waxa uu yidhi hada su'aal cadiim اlqadr وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له ملكة وصار له اختصاص, اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرع ويش ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه wuxuu leeyahy su-aashaasi waa su-aal cadiima qadarkeeduna wen yahay waxaana taagaf garan kara oo gaadhi kara oo xadiiska bimujarad uu maqlo ogaan kara ama waxa weeyaan yacni garan kara inaanu nebiga ka sugnayn ninkii sunnada rasuulka sala allahu calayh wasalam ka feedha buuxsaday ee ay sunnada nebigu siduu u dul taagnaa ee u akhrinayey ee u baxsinaayey ay ay dhiiggiisa iyo waxa weeyaan hilibkiisa ku maaragtay dheehantay ee dhex gashay oo ay malaka iyo maaragtay hanti u noqotay oo ikhtisaas oo leh ikhtisaas iyo gaar noqosho fara badan oo daran oo uu garanayo nebiga sunantiisii iyo aahaartiisii oo garanayoo ka feedha buuxsaday siiradii rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo hadyigiisii wuxuu dadka faray iyo wuxuu u diiday iyo wuxuu ka warramay iyo wuxuu ku baaqayba iyo wuxuu nebigu jeclaa iyo wuxuu karaahiyaystayba iyo wuxuu nebigu ummadda u sharciyeeyeyba ilaa iyo uu noqday xadiiska nebiga sala alla alay slam iyo sunnadiisa iyo siiradiisu siduu u dul taagnaa ee ugu celcelinayey mid waxa weeyaan dhiiggiisa ku dheehantay waaxid asxaabtiisii ka mida oo kalena uu noqday fa milu hada يعرف من أحوال الرسول وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره qofka xaaladiisu sidaas ay tahay buu leeyahay waxa uu garanayaa axwaashii rasuulka sala allahu calayh wasalam waxa uu ka garanayaa wax aanu kayrkii ka garanaynin wahada sha'nu kulli mutabicin maca matbuucih qof kasta oo cid raaca oo cid waxa weeyaan maaragtay dabagala oo raad gura oo iyaga waxa weeyaan la gaar noqda sha'nigiisii weeyaan buu leeyahy faina lilakhasi faina lilakhasi bihi alxariisi calى tatabuci aqwaalihi wa afcaalihi maca alcilmi biha waاtamyiizi bayna ma yasixu an yunsaba ilayhi wama laa yasix ma laysa liman laa yakunu kadalik wuxuu leeyahay qofka nebiga sala allahu calayh wasalam sunnadiisa ku dadaalaya iyo raacraaceeda ee baranaya isagoo cilmi uleh ku dadaalaya ee ku dadaalaya inuu kala sooco waxa nebiga suurtagal ay tahay in loo nisbeeyo iyo waxa aan nebi maxamed afkiisa ka soo bixi karin ama aanay suurtagal ahayn inuu in loo nisbeeyo dee qofkaasi wuu ka duwan yahay midaan war iyo wacaal u hayn buu leeyahay wa hada sha'nu almuqalidiin maca a'immatihim yacrifuuna aqwaalahum wa madaahibahum markaas ayuu wuxuu sardiyey qawaacid cadiima oo ku saabsan baabkaa la weydiiyey waxaad hadalkaa ka helaysaa kitaabka qiimaha badna la yidhaah almanaar almuniif safxadda saddex iyo afartan waxaan uga socdaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam in qofka taalibulcilmiga ah iyo caalimkuba ay har iyo habeen diraaseeyaan oo ku celceliyaan oo dadka loo akhriyo shamaaishiisii siiradiisii dalaa'ilu nubuwati calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisii wanaagsaneyd ee ilaahay uu siiyey sifaadkiisii waxa weeyaan shaksiga ahaa iyo kuwiisii khuluqiga ahaaba waa mid cadiim ah oo a'immada islaamku xoogay saareen mowduuca aan maanta rabo inaan wax ka tilmaamo ama aan walaaladay aan wax uga tiltilmaamo si inta kale loo raadiyo waa mowduuc aanan ka gayoonaynin laakiin ujeeddadu ma aha inaan ka gayoodo ujeeddadu waxa weeye inaan wax ka mida ishaaro si taalibulcilmigu uu u dalbo maa waraa'ahu ama xaqiiqadiisa isagoo muwasaca uu masaadirtiisa ugu raadsado dalaa'ilu nubuwa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam dalaa'ishiisu waxay yidhaahdeen culimmada islaamku markay ka warramayeen dalaa'il waa jamcu dilaala ama jamcu dalaala labadaba waa caadi dilaala wa dalaala waxaa abu cubayd yidhi walfatxu aclaa oo jamcu dalaalatin in la idhaha dalaalana macnaheedu waxa weeyaan waa alcalaamatu walamaara waa astaanta iyo calaamadda shay lagu garto oo lagu aqoonsado inuu ama sax yahay ama qalad yahay dallahu calى adariiqi yaduluhu dilaalatan wa dalaalatan macnaheedu waa caynkaa dalaa'ilu nubuwa waxaa looga jeedaa bay culimmadu yidhaahdeen wama akrama allahu caza wajala bihi nabiyahu sala allahu alay nabiyahu muxameda sala allahu alayh wasalam mima yadulu calaa sidqi nubuwatihi waa waxyaaba ilaahay uu nebigiisa ku maamuusay oo ku sharfay oo baraahiin iyo caddaymo ah oo wax xisiya oo muuqdo leh sidaynu sheegi doonno oo wax akhbaara oo sidii uu sheegay oo dhacday leh oo qur'aanka dhexdeenna yaallo leh oo mima yadullu calaa sidqi nubuwatihi sala allahu alayh wasalam oo ka mid ah waxyaabaha caddaynaya ee astaanta cadu ah nebi moxamed sala allahu alayh wasalam nebinimadiisu inay xaq tahay taas ayaa waxaa la yidhaha dalaa'ilu nubuwa culimmadu mowduucaas saddex magac bay u bixiyeen culimmada sunnadu sidaan dib ka sheegi doono dalaa'ilu nubuwa mowduuc waxaa looga jeedaa waa sidaas farqi baana u dhexeeya nebiga calayhi salaatu wasalaam dalaa'ishiisa iyo mucjizaadkiisa laakiin hadda ma ma rabo inaan sheego ama u banbaxo wakti bay iga qaadanaysaa dalaa'ilu nubuwa waxay culimmadu yidhaahdeen waxyaabaha nebi maxamed nebinimadiisa ku tusinaya waa aqsaam ama waa waa anwaac marka laysu soo minguuriyo ee la ururiyana atraafteedana culimmadu waxay yidhahdeen waa lix nooc waxyaabaha nebiga sala allahu alayh wasalam dalaa-isha u ahi intaynu laakiin dalaa-ishaas culimmadu waxay yidhaaheen kee nooca ugu horeeya waxa weeyaan qur'aanka kariimka ah ee nebigeenna calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey waa kitaab ilaahay uu rasuulka sala allahu alayh wasalam siiyey waxay culimmadu yidhahen waa mucjiza khaalida wa dilaala mustamira oo aanu icjaaskeedu zuulaynin ilaa inta qiyaamo uu dhacayo waana mucjiso ama dilaalo nebiga la siiyo tii ugu xoogga weynayd bay idhaaheen culimmadu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi sida abu hurayra wariyey kama fi saxiixayn min xadiidi abi hurayra radia allahu tacaala canhu nebigu wuxu uhi ma min alanbiyaa'i min nabiyin ilaa ucطiya min alaayaati maa midluhu aamana calayhi اlbashar lafdiga imaamu axmed waxa weeye ma min alanbiyaa'i min nabiyin ilaa waqad ucطiya min alaayaati maa midluhu aamana calayhi اlbashar nebi ambiyada ka midii ma jiro ilaa ilaahay nebigaa waxa uu siiyey oo la soo raaciyey waxyaaba caddaynaya nebinimadiisa oo iyada oo kale dadka makhtigan noolaa ay ku qancayaan oo ku rumaynayaan kuna yaqiinsanayaan nebinimadiisa ilaa waqad ucطiya min alaayaati maa midluhu aamana calayhi اlbashar wainamaa uutiitu waxyan awxa allahu ilaya riwaayadda musnadka waxa weeyaan wainamaa uutiitu waxyan awxaahu allaahu ilaya ilaahay waxa uu ii siiyey waxyi laysoo waxyooday oo qur'aankaabuu ka tilmaamay nebigu calayhi isalaatu wassalaam faarjuu an akuuna akarahum taabican yowma alqiyaama waxaan rajaynayaa inaan ambiyada ugu atbaac bato maalinta yowma alqiyaame waayo adilada iyo dalaa'isha iyo caddaymaha nebinimadeyda tusinaysa ee qur'aanku ugu culus yahay uguna wen yahay ayaa ka badan ambiyadii nebiga calayhi isalaatu wasalaam ka horreysay dalaa'ishii iyo aayaadkii la siiyey si awgeed ba ahlulcilmigu waxay yidhaahdeen qur'aanku waa mucjizo yacni iyo dilaala iyo caddayn khaalid ah oo rasuulka sala allahu alayh wasalam nebinimadiisa ku tusinaysa walihaadaba ilaahay qur'aanka waxa uu waxa gaalo iyo ciddii atbaac mukhaalifiinta ahaydba dhammaantood waxaa loogu taxadiyey oo loogu cariyey bal inay qur-aankan oo kale keenaan falyaatuu bixadiidin midlihi in kaanuu saadiqiin buu ilahay yidhi ilah wuxu uhi am yaquuluuna iftaraah qul faatuu bicashri suwarin milih ilah wuxu uhi toban aayadood oo keliya isagoo kale keeni maysaane bal hadda toban toban keena tobankii markay u waayeen ilaahay wuxuu uhi wadcuu man istaطactum min duuni illahi in kuntum saadiqiin isu habar wacda oo aqoon-yahankiinna iyo brofesoradiinna iyo aftahanadiinna intaba isu geeyo oo bal car toban aayadood la kaalaya markay tobankii aayadood keeni waayeen ayuu ilahay wuxu uhi am yaquuluuna iftaraa qul faatuu bisuurati milih wadcuu man istaطactum min duuni illahi in kuntum saadiqiin bal toban iska dhaafoo midhkeena baa la yidhi wala istaaacu raggii afdahanimada sheegtay ee sheegtay fasaaxada iyo balaaqada iyo inaan hadal lagaga daba dhufan waxba waa keeni waaye culimmadu waxay idhaahdeen nooca koobaad ee nebiga dalaaishiisa ka midii waa qur'aankaas nooca labaad waxa weeyaan bay culimmadu idhahdeen waa alguyuub alatii akhbara canha الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam waa guyuubun akhbara canha الnabiyu sal اllah alay slm waa waxyaabo geyba ohoo maqan oo nebigu salى اllahu عalayh wasalam ka warramay wataxaqaqat xaala xayaatihi isagoo noolna dhacday taxaqaqad kamaa akhbara canha rasuulu llahi sala allah alay wasalam waxay u dhacday sidii uu uga warramay nebigu calayhi isalaatu wasalaam aw waqacat wataxaqaqat bacda wafaatihi kamaa akhbara sala allah alay slam ama waxay dhacday markuu geeriyooday kadib ayay sidii iyo qaabkii uu uga warramay nebigu calayhi isalaatu wasalaam u dhacday taasina waa nooc labaad waxay culimadu yidhahen nooca saddexaad ee mucjizaadka nebiga ka mida dalaa'il الnabiy salى اllahu alيyه wasalam dalaa'il الnubuwa waa almucjizaat alxisiya alatii wahabaha allahu nebiyahu calayhi الsalaam waa mucjizaad la taaban karo xisiyo mar iyo la arkayo oo nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay uu siiyey sida in cunto yarayd uu badiyey sida inuu qaar xanuunsanayay ilaahay u baryey oy markiiba alla shaafiyey sida inshiqaaqu اlqamar indayixii markay nimankii gaaladaa dalbadeen sidaynu sheegi doonno waxa weeyaan kala dilaacay iyo wixii la midka ah waxay culimmadu yidhahaan waxaa ka mida nooca afraad ee dalaaisha nebiga sala allahu alيyه wasalam ka mida dalaa'ilu nubuwatihi addalaa'il almacnawiya dalaail aan la waxyaabo dalaa'il macnawiya oo aan la taaban karin laakiin la arkaayo oo dee qofku aahaarteedii uu arkayo oo nebiga calayh الsalatu wasalaam ilahay siiyey sida in ilahay ducadiisa aqbalo rasulka sal اllah alيه wasalam cismatuhu min alqatli in ilaahay qatliga ka ilaaliyo iyo in cadowgii ku tacadiyo waxayna ka mid tahay taasi bay culimadu idhaaheen mima yadulu dilaalatan waadixa calى ta'yiid illahi lahu wa maciyatihi lahu walidacwatihi wa diinihi waxaana macluuma bay culimadu idhaaheen ana allaha laa yuؤayidu daciyan yaftari اlkadiba calى اllahi taعaalى qeybta saddexa shanaad culimmadu waxay idhaahdeen ee dalaa'il nubuwa ka mida waa ikhbaaruhu annubuwaat asaabiqa nebiyadii ka horreeyey iyo axwaashoodii in nebigu calayh isalaatu wasalaam wax badan oo ka mida ka warramay iyo inuu nebigu inay kutubtii isaga ka horreysay rasuulku sala allahu alayh wasalam ku bushaaraysay bimaqdamihi calayhi salaatu wasalaam iyo inuu soo bixi doono meesha uu ka soo bixi doono iyo sifaadkiisa calayhi salaatu wasalaam tase ta lixaad culimmadu waxay yidhaahdeen daa'ifo culimmada ka mid a dalaa'isha ku dartaye nooca lixaad ee dalaa'ilu nubuwa loo qaybiyaa waxa weeye waa akhlaaquhu wa shamaa'iluhu wa axwaaluhu shakhsiya waxay ka mid tahay akhlaaqdiisii iyo shamaa'ishiisa iyo axwaashiisii shaksiga ahayd nebiga calayh isalaatu wasalaam min dalaa'ili nubuwatii bay ka mid tahay bay culimada qaarkood yidhahan culimmadu tan iskuma wada waafaqsana laakiin ahlulcilmi badan baa sheegay waxay yidhaahdeen qaabka ay dalaa'ilu nubuwati uga mid tahay waxa weeyaan nebiga khuluqiisii jamaca allahu lahu kamaala alakhlaaq ilaahay wuxuu u jamciyey akhlaaq dhammaanteed halkii u kaamilsanayd falaa yatagayar bisababi tagayuri duruuf waxa weeyaan cawaamisha iyo maaragtay duruufta rasuulka sala allahu alayh wasalam uu marayey iyo axwaasha waxa weeyaan kala duwanada uu maray ma kaana tugayiru akhlaaqahu calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisa mid beddesho may ahayn taasi waxay ku tusinaysaa in akhlaaqdiisa ilaahay uu kaamil ka dhigay oo uu adabahu ta'diiban xasanan waxay ku tusinaysaa calaa sidqi nubuwatihi sala allahu alayh wasalam haddii aan amhilo ka tilmaamo nebiga sala allahu alayh wasalam dalaa'ilu nubuwatihi wax ka mid ah waxa aan tilmaamayaa intaanan amhilada gelin hal masalo hal su'aal jawaabteed oo muhiim ah limaada alkalaamu fi dalaa'il maxay culimmada islaamku uga hadleen dalaa'ilu nubuwa calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed waxyaabaha ku tusinaya nebinimadiisa iyo xaqnimadeeda iyo runbadnaantiisa calayhi salaatu wasalaam limaada miyaan qur-aanka ku soo aroorin inuu nebigu saadiq yahay miyaanu qur-aanku ku soo aroorin in waxa uu sheegaya ee uu la yimi ay waxyun yuuxaa ilayh ya ay tahay miyaan saa ku soo aroorin miyaanu qur-aanku farin in la aطeeco nebiga calayhi الsalaatu wasalaam alaysa fi hada kifaaya miyaanay taa kifaaya ku sugnayn maxaa dalaa'ilu nubuwatihi looga hadlayaa ama culimmadu kutubta iyo musanafaadka gaarka uga alifeen culimadu waxay dhahen lisababeyn laba sababood bacdu ahlilcilmina sabab saddexaad bay sheegeen laba sababood baa looga hadlayaa bay dhahen culimadu labada sababood ee looga hadlayaa waxa weeyaan ama keentay inay culimmadu ka hadlaan sababta koobaad waa tahbiitun lilmu'miniin dadyowga mu'miniinta ah waxay u siyaadinaysaa barashada iyo aqoonta ay baabkan aqoon u yeelanayaan yaqiin iyo sugnaansho iyo shaki inaanu marnaba ka gelin nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam iyo xaqnimadiisa iyo diinta ula yimi iyo xaqnimadeeda iimaanna way ka ziyaadsanayaan tahbiitun liimaani almu'miniin wa ziyaadatu yaqiin ayaa laga faa'iidaysanaya taasina waa mid maطluuba liyزdaaduu iimana maca iimaanihim inama اlmuminuuna aladiina ida dukira allah wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wa calىa rabbihim yatawakaluun marka iimaankuna waa ziyaadaa yaqiintuna waa ziyaadaayo waa kala xoog badan tahay waid qaala ibraahimu rabbi arinii kayfa tuxyi اlmowta qaala awalam tu'min qaala bala walakin liyaطmaئina qalbi nebi baa wuxuu leeyahay qaala balaa walaakin liyaطma'ina qalbii marka maxaad moodday cid kalena yaqiintu way kala awood badan tahay marka taasi waa sabab ay culimmadu uga hadleen baabkan sababta labaad ee culimmadu uga hadleen baabkan ama u ururiyeen adiladan iyo kutubtan aynu tilmaami doonno waxa weeyaan lidaxdi shubahaati ahli اlkufri wاlcanaad dadyowga gaalada ah ee ahlulkufriga ah in la fadeexadeeyo oo la daxdiyo oo la baabi'iyo oo meesha laga saaro waxyaabaha liite ay ku wareegaan ee ay ku tacninayaan nebiga sala allahu alayh wasalam diintiisa iyo nebinimadiisa runnimadeeda waxaana kuwa calanka u sida casrigan kuwa mujrimiin ah oo mustashriqiin la yidhaahdo oo waxa weeyaan qaar hore oo mujrimiinta ka mida warasaw ah iyo maaragtay dhexlayaal marka kuwaasna in ummadda islaamka ah shubahaadka iyo waxay isaaraynayaan loo looga dhigo waxyaabo buriya sababta saddexaad ee ay culimmada qaarkood tilmaameen waxa weeyaan dacwatu اlbashariya attaa'iha wa tacriifuhaa biاnnabiy calayhi الsalaatu wasalaam bashariyadan luntay in nebi maxamed la baro sala allahu alayh wasalam man huwa moxamed calayhi salaatu wasalaam sida lagu bari karaana waa in siiradiisii iyo akhlaaqdiisii iyo shamaaishiisii iyo waxa weeyaan hadyigiisii iyo diintii uu ka dhintay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in loo caddeeyo oo la baro wa minha hada albaab walihaada dad ummad badan oo gaalo ah oo culimada gaalada culimmadoodii sidaan qaarkood tilmaami doono waxay ku islaameen wax dalaaisha nebiga sala allahu alayh wasalam ka mid a dalaa'il nubuwa markay isdul taageen markaa culimmadu waxay idhahdeen taas ayaa yani waxa weeyaan keentay in laga hadlo nacam waxaynu nidhi dalaa'ilu nubuwa waxaa ugu horeeya qur-aanka qur-aanka haddaynu isnaana ka hadla iyo waxaa mucjizaad gudihiisa ku sugan wakhtay u baahantay khaas ah iyo muxaadaraad tafsiirkiisana in badan culimmada sunnada ee beledka joogtaa waa akhridaa wax badan oo ka mida waxaan rajaynayaa ama malaynaya in ardayda halkan fadhiya ay ka maqleen culimmada qur-aanka dadka u tafsiirta xafidahum ullah waxaan tilmaamayaa u gudbayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam haybabka iyo waxyaabaha maqan ee uu ka warramay ee sidii uu u warramay ama u sheegay u dhacday waxay taasi ku tusinaysaa hadday wax ku tusiso calaa sidqi nubuwatihi sala allahu alayh wasalam wa annahu maa yantiqu can ilhawaa wa ana kalaamahu ma huwa ilaa waxyun yuuxa ilayhi calayhi salaatu wasalaam rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam haybka dhammaantii ma oga aybku dhammaantii ogaalkiisa ilaahay baa la gaara wacindahu mafatixu اlgaybi laa yaclamuha ila huwa wayaclamu ma fi اlbari wاlbaxri wma tasquط min waraqati ila yaclamuha walaa xabaة fi ظulumaati اlarضi walaa raطbi walaa yaabisi ila fi kitaabi mubiin qul laa aqulu lakum cindii khaza'in اllahi wala aclamu اlgayba wala aqulu lakum inii malak qul laa amliku linafsii nafca walaa dara ila ma shaء allah walow kuntu aclamu اlgayba laاstakhartu min alkhayr wma masani yasu in ana ila nadiiru wabashiiru liqowmi yuuminuun nusuustaa iyo kuwo kale oo badan oo kami la midihi waxa ay tilmaamayaan rasuulku sala allahu alayh wasalam inaanu heybka ogeyn dhammaantii waa wada garanaysaan xadiisu jibriil calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu nebiga ku yihi akhbirnii mata saaca muxuu nebigu ku yuhi alayh salaatu wasalaam ma almas-uulu canha biaclama min asaa'il ka wax weydiinaya oo jibriil ah iyo ka la weydiinaya oo moxamed ah calayhi salaatu wasalaam midkoodna maaha midka kale uga aqoon badan ma ogin labadeenna midna ma oga buu nebigu ka wada calayhi salaatu wasalaam macnaheedu ma aha waynu wada ogne maxaad iga weydiinaysaa maaha sidaa maaha macnaheedu waxa weeye sida aanad u ogayn ayaanan u ogayn daliilkeeduna waxa weeyaan riwaayada kale xadiiskaasi uu leeyahay hiya min alkhamsi alatii laa yaclamuha ila allah shanta ilaahay mooye cid kale aanay ogeyn ayay ka mid tahay wama tadri nafsun maada tagsibu hadan wama tadri nafsun biayi ardin tamuut sidaa awgeed rasuulka sala allahu alay wasalam markuu ku yihi garan maayo wuxuu ku yihi faakhbirnii can amaaraatiha sidaynu sheegi doono nebigeenu inaanu qeybka ogeyn waxaa u daliilaa axaadiista saxiixaynka ku taallaa ee rasuulka sala allahu alayh wasalam darka marka ummadda qiyaama lasoo tubo xawdkiisii baa la dhigayaa qiyaama carasaat alqiyaama markaasuu nebigu ummaddiisa ka cabsiinaya nasalu allaha an nakuuna minhum ilaahay sunnadiisa ha nagu dilo xawdkaana kuwa ka cabaa naga dhigo calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam rag uu garanaayo oo lafahooda cadcad uu garanaayo oo asxaabtiisii ka mid ahaa buu is odhanayaa ka waraabi nebigu calayh isalaatu wasalaam markaasay malaa'igtu kale dhex dhexdooda kala gelayaanoo laga celinayaa markaasuu nebigu odhanaya yaa rabbi usayxaabi usayxaabi wa fii riwaayatin yaa rabbi asxaabi asxaabi kuwani waa asxaabtaydii ya maxaa looga celinayaa darka markaasay malaa'igtu odhanayaan laa tadri maa axdatuu bacdak dabaadaa waxay sameeyeen war kama haysid nebi maxamedow faaquulu suxqan suxqan liman gayara bacdii markaasaan odhanayaa bu nebigu calayhi isalaatu wasalaam iga fogeeya ciddii dabaday diinteedii beddeshay waa ka ibnu cabdibar odhanaya darkaa waxaa laga celinaya ciddii ridowday ee sunnadii nebiga ka tagtay culimaduna waxay dhahay riddadu laba u qaybsantaa riddo kubraa oo diinta lagaga baxo iyo riddo suqra oo la yidhaha riddatun cani sunna oo iyadana ka dhaxaysa inay noqoto mid gaalnimo ku geyeysiisa ama mid fisqi iyo bidca ku geyeysiisa labada qoloba darka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa loo diidayaa mubtadicada buu leeyahy ibnu cabdibar iyo fajarada iyo kafarada iyo fasaqada iyo a'immada a'imatuljawrka ah mubtadicadu tilmaamay waxaa ka mid a khawaarijta iyo murji'ada iyo kuwa la midkaabuu odhanaya iyo a'imatuljawr xawdkaa iyo darkaa nebiga sala allahu alayh wasalam waa laga celinayaa ee waxay soo gelayaan inaka laa tadri ma axdatuu bacdak falaa nasiiba lilmubtadicati fi hada alcaw min hada alcawd wadaad in yar hoosta ku qarsanaya oo bidco ah oo le intani waa bidca xasana allah yaciino waxaan ka baqayaa inuu noqdo kuwaa nebigu uhi inaka laa tadri ma axdatuu bacdak rasuulka sala allahu alayh wasalam waxay tilmaamaysaa taasi inaanu qeybka ogeyn bay tilmaamaysaa nusuusta baabkaa ku sugani inaanu nebigu qeybka ogeyn waa nusuus tiradaysay wa maca haada ilaahay rasuulkiisa wuxuu ogeysiiyey wax qeybka ka mid ah markaasaa rasuulku wuxuu sheegay waxyaabaha qeybka ah wuu ka warramay sidii loogu sheegayna wuu uga warramay caalimu اlgaybi falaa yudhiru calىa gaybihi axada ilahay wuxuu uhi ilaa man irtadaa min rasuulin hadduu mid suufiya aayaddaa kuu jaru ku dhaha ilaa man irtadaa buu nebigu yihi waxaad ku tidhaha dhammaystir kamil laa taqul lahu irtidaagu awliyada ma aha iyo waxaas qul lahu kamil bas ilaa man irtadaa min rasuul nacam kaybabkuu nebigu ka warramay ee sidii uga warramay u dhacay ee xaala xayaatihii isagoo nool dhacay amhiladeeda waxaa ka mid a xadiidka saxiixaynka ku yaalla ee wariyey saxaabiga la yidhaha abu xumayd asaacidi radia allahu canhu waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu tabuug ku socday ayuu wuxuu nagu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam satahubu calaykum alleyla riixun shadiida falaa yaqum fiiha axadu minkum faman kana lahu baciiru falyashudda ciqaalah nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi buu yidhi caawa waxaa soo dhici doonta dabayl daran ayaa soo dhici doonta dabayshaasi markay soo dhacdo oo awood badan falaa yaqum fiiha axadu minkum yaanu qof idinka idinka midi kicin buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu uhi faman kana lahu baciirun ninka rati wata falyashudda ciqaalahu si fiican haw dabra buu nebigu calayhi salaatu wasalaam dabarkiisana ha adkeeyo abu xumayd wuxuu yidhi fahabat riixun shadiida faqaama rajulu faxamalathu الriix faalqathu bijabalay طayin dabayshii uu nebigu sheegay baa sidii u soo dhacday dabadeedna nin baa ballankii ka baxay iyo warkii loo sheegay oo iska kacay dabadeedna way la tagtayoo jabalay طayin bay dhakada ka saartay buuhi jabalay طayin meeshuu nebigu joogo waa laba buurood oo aada uga fog salma iyo aja baa la yidhaha labada buurood laba buuroodoo mashhuura qabiilada reer dayibaan filayaa inay inay degaan meeshay ku taalla ay degi jireen waxay ku tusinaysaa taasi rasuulka sala allahu calayh wasalam sidqu nubuwatihi bay ku tusinaysaa wuxuu yidhi imaamu nawowi hada alxadiid fiihi hadihi almucjizata hadihi almucjiza alظaahira min ikhbaarihi calayhi الsalaatu wasalaam biاlmugayab wakhawfi اdarari min alqiyaami waqta الriix وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على أمته والرحمة لهم والاعتناء بمصالحهم وتحذيرهم مما يضرهم في دين أو دنيا إمام النووي عليه رسولك صلى الله عليه وسلم حديثك وحاو قصوا معجزة ظاهرة وعدين غيبك كورم عليه الصلاة والسلام وحمقا سيدي وكورم ينور عدد وليبا وحا قصوا شفقة يترد ينحريس نبي عليه الصلاة والسلام ummadiisa uu hayo waxaa kaloo xadiiska ku sugan mukhaalafatu الnabiy calayh الsalaatu wasalaam in laga dheefo dhib dee nebigu nim ha kicina buu ninkii kacay halkuu ku dembeeyey waad aragta faxamalathu الriixu faalqathu waxa weeyaan intay qaadabe waxay ku tuurtay bijabalay طayib waxaa ka mid ah akhbaarta rasuulka salى الlahu عalيه wasalam isagoo nool u dhac qeybka ahayd ee uu ka warramay ee u dhacday sidii uu uga warramay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ee ilaahay uu tusay ee uu طaalacsiiyey nebigu calayhi الsalaatu wasalaam saddex nin oo ciidamadiisii ka mid ah oo ragguu maaragtay tababaray ah oo niman dee rag aanay isku walaacin ah markay rag isqabtaan aanay rag isku walaacinah ya nimanka maanta la yidhaha waa kamaan doos ah ayaa rasuulku sala allahu alيyه wasalam u yeedhay waa cali iyo zubayr cali bn abi طaalib iyo zubayr bn cawaam iyo miqdaad ibn اlaswad rasuulku salى اllahu عalيه wasalam waxa uu ku yihi inطaliquu xatىa ta'tuu rawdaةa khaakin faina biha daciina wamacaha kitaab fakhuduuhu minha nebiga calayh الsalaatu wasalaam waxa uu ku yihi waxaad tagtaan meesha rawdaةu khaak la yidhaah waa meel makiya madiina udhaxaysa xagga madiin makana u badan ama u dhow waxaa ka helaysaan buri nebigu sala allahu alayh wasalam gabadh dumar ah oo kitaab bay sidaa iyo waraaq ay ree maka ku waddo madiinana laga diray kitaabka ka soo qaaday buu nebigu uli fakhuduuhu minha kitaabka waxaa ka soo qaadaan ay siddo culimadayada qaarkood waxay yidhaahdeen markay xadiiska noo sharaxayeen rasuulku sala allahu calayh wasalam muu odhan iyada soo qabta muxuu odhan waayey ya in kitaabka keliya laga soo qaado oo iyadu maka iska gasho alaysa fiiha ishkaal muxuu nebigu sala allahu alayh wasalam u yihi kitaabka ka soo qaada ee u odhan waayey iyada soo qabta waxay culimmadu yidhaahdeen kitaabka ay side iyo risaalada ay reer maka ku waddo waxa ku qoran may ogeyn markaa inay maka iska gashaa wujuuduhaa ka cadamiha maadaama inay ogeyn waxa kitaabka ku sugan iyo warka ay waddo madmuunkiisa saa awgeed baa ma war wixii maxduurku ku jiray unbaa laga qaaday iyadiina faraha laga qaaday cali bn abi aalib waxau yihi faاnطalaqnaa xata اntahaynaa ilى اrawda faidaa naxnu bidaciina bartii nebigu noo tilmaamaanu waanu baxnay ilaanu meeshii tagnay mise waa gabadhii markaasaana waxaanu ku nidhi akhrij ilkitaab kitaabka aad siddo keen iyo waraaqdaad siddo dabadeedna waxay tihi waxba ma sidaanu sheekh riwaayad qaarkood waxaa ku soo arortay inay ku tihi waxba ma sido tay baana haddaa u baahan haddaa i rumaysan weydeen waxay og tahay bay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen oo isku hallaynaysa muslimiintu ragga muslimiinta ee rag ahlushahaama oo diin iyo akhlaaq laba ahaayeen oo gabadh inay farahooda la galaan inaanay ku dhiiranayn bay isku hadlaynaysa dabeedna cali radia allahu tacala canhu ile wuxuu ogyahay inuu nebi maxamed been sheegaynin calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi iska daa inaan ku baadhnee haddaad kitaabkaa keeni weydo dharkaan kaa dhigaya waan ku qaawinaya dabeedna markaa aragtay inay sheekadu dhanaanaatay ayay intay timaheedii masarka ku xidhnayd ka furtay ayay waxay ka soo saartay timaha dhexdooda waraaq ay ku tidicday deedna markaasi iska dhiibtay khaafat calaa nafsiha ya saxaabadu waraaqdii bay soo qaateen way iska soo noqdeen waraaqdii maxaa ka soo baxay waraaqdii waxaa ka soo baxay ka socota xaatib ibn baltaca waa saxaabi saxabada rasuulka ka mid ah oo reer beder ka mid ah ku socota reer maka nimayo nebi maxamed waa idinku soo maqanya waanu idin soo weerarayaa idinkiiyo tabtiin iyo raganimadiin cumar baa xanaaqay markuu warkii arkay suu nebi maxamedow kaasi wuu munaafiq wuu munaafiq buu noqdaye ankurka ka jara amarkaasuni si rasuulku sala allahu alayh wasalam waa uu diidey xaatib baa loo yeedhay markaasaa waxaa lagu yihi nebigu ku yihi maa xamalaka calaa maa sanacta waxa aad samaysay maxaa kugu kelifay dabadeedna waxa uu sheegay gaalnimo jacayl iyo waxa weeyaan islaam nacayb inaanu ku kelifin laakiin ay maati iyo carruur iyo ehel maka ka yaallo tolna aanu u joogin waxaanu ka aan ka baqay bui nebi maxamed ow de markuu dagaalku dhacee seeftu maaragtay hubku duulo dee in maad sidaydaa cid qaada la waayo oo dabadeedna cagta la mariyo dabadeedna waxaan is idhi reer maka awlaaddaada ha saaraane u abaal dhigo rasuulku sal allahu alay waslam wuxuu ku uhi sadaqakum run buu idiin sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaan u socdaa yaa u sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in kitaab madiine laga diray oo maka ku socdo oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii u sheegay halka ay saxaa gabadhaa ku gaadhayaan iyo mee waxa weeyaan waxa ay sido uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi wa fiihi min aclaami الnubuwa iطilaacu اllahi nabiyahu calaa qisati xaatibin maca almar'a waxaa ka mida nebiga calayh الsalaatu wasalaam waxyaabaha khaybabka ah ee maqnaa ee uu ka warramay isagoon mowqica ay ka dhacayaan joogin wakhtigiisiina dhacay qisatu qaadati mu'ta athalaata dagaalkii mu'ta la odhan jiray rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxa uu sheegay isagoo mimbarka saaran xaaladda dagaalkaas siduu u dhacay ayuu nebigu sheegay alayh isalaatu wasalaam markaasaa nebigu wuxuu leeyahay shaam markii ay shaam yani ku shahaado qaateen qaadadaa saddexda ahi waa zayd ibnu xaarisa iyo jacfar ibnu abi aalib iyo cabdullaahi ibnu rawaaxa nebigu wuxuu alayh isalaatu wasalaam ciidankaa waxa madax u ah oo hogaamiye u ah zayd haddii la dilo jacfar baa u noqonaya haddii la dilo oo uu ishahaado qaato waxa u noqonaya cabdullahi ibnu rawaaxa rasuulku sala allahu aleyh wasalam isagoo mimbarka saaran ayaa waxa uu ka warramaya dagaalka mu'ta ka socda akhada raayata zaydun fausiib uma akhada jacfarun fausiib uma akhada bnu rawaxata fausiib wa caynaahu tadrifaan bay yidhahen saxaabadiisu xataa akhada raayata sayfun min suyuufi illah xataa fataxa allahu calayhim bukhaari uu ku yaalla bal bukhaari iyo muslim buu ku yaalla nebigu wuxuu uhi zayd ibnu thaabit baa ciidankii muslimiinta hogaamiyey oo raayadoodii qaaday waa uu shahaado qaatay jacfar baa qabtay isna wuu shahaado qaatay cabdullahi bnu rawaaxaa qabtay oo beddelay isna wuu shahaado qaatay hadalkaa intuu lahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam caynaahu tadrifaani labadiisa indhood way ilmaynayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam xataa akhada raayata sayfin min suyuufi illaah xataa fataxa allahu calayhim nebigu wuxuu leeyahy waxaa dabadeedna qaaday sabab suyuufta ilaahay ka mid ah hoggaankii muslimiinta qabtay ilaa iyo ilaahay uu u fatxiyey oo u furay saasuu leey nebigu calayhi salaatu wasalaam wa huwa fi lmadiina wa hum fi shaam ya ma microscope bu haysta rasulku sal alla alay wasalam masa'alaadka maanta dadka lagu qishu haysta nacam waxay ku tusinaysaa si waadix ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam in waxa weeyaan calam min aclaami nubuwatihi calayhi salaatu wasalaam ay tahay imaamu طaxaawi waa ka yidhi wa fiihi calamun daahiru min aclaami الnubuwa nacam rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam mihaalka aan ku khatimayo yani noocaas waxa uu yahay nebigu sala allahu alيyh wasalam abu hurayra wuxuu u dhiibay maala zakaat markaasu wuxuu ku uhi maalkaa ilaali xoolaha zakada ilaali abu hurayre waxa u yimi shaydaan baa u yimi ama nin baa u yimi dabadeedna rasuulku wuxuu ku yidhi ya abaa hurayra maa facala asiiruka albaarixa faqultu ya rasuula allah shakaa xaajatan shadiidatan waciyaalan faraximtu wallaahi wuu cawdayo waxa uu ku cawday gaajo a yacni daran iyo baahi daran iyo iyo maxas buu ku cawday faraximtuhu fakhallaytu sabiila dabadeedna waan u naxariisto intii xoolihii uu ka qaatay sakadana iska qaadaan ku uhi waan sii daayey qaala ama inahu qad kadabaka wasayacuud been buu kuu sheegay waanu soo noqon doonaa bu nebigu alayh isalaatu wasalaam abu hureyre wuxuu uhi facraftu annahu sayacuud waan waxaan aqoonsaday inuu soo noqon doono markaasuu soo noqday mar labaad dabadeedna mar labaadkiina uu sii daayay abu hureyre nebigu sala allahu alayh wasalam sidii oo kale o abu hureyre wuxuu ku yidhi mar saddexaadna wuu ku iman doonaa wuu soo noqon doonaa mar saddexaadkii markuu abu hureyre u yimi habeenkii saddexaad uu ninkaasi u yimi ayuu abu hureyre ku mintiday ninkii wuxuu yihi waa ku xidhxidhayaa maanta oo kuma sii daynayo ilaa iyo nebi maxamed sala allahu alيyh wasalam aroornimada halkan saariyat almasjid yani waxa weeyaan isagu kaa furo ibil shaydaankii markuu arkay xaaladdu inay ku xun tahay ayuu uhi abu hurera haddaan cilmi kuu sheega may sii daynaysa mase abu hurera saxabada rasulka sal lla lay slm cilmiga waa jeclaayeen haddaan kuu sheego aayad qur-aanka ka mid oo haddaad akrido habeenkaa markaad akri habeenkaad akrida aanu shaydaan agtaada soo maraynin haddaan kuu sheego may sii daynaysa abu hurera markuu warkii maqlay uhi ha waa ku sii daynaya hadday maaragtay aayaddaas aan sidaa ku helayo dabadeedna waxa uu sheegay aayatulkursi iyo inay fadligaa leedahay dabeedna waan iska sii daayay bu nebigu alayh isalaatu wasalaam ayuu yidhi abu hurera nebiga markuu u yimi calayhi salaatu wasalaam ayuu rasuulku uhi ka waran nin saaxiibkaa xalay markaasuu nebigu wuxuu ku uhi wallahi abu hurera wuxuu nebi maxamed oo saasaa dhacdo dee saasuu igu ihiyo dee saasuu ii sheegayo deedna waan sii daayey cilmi buu isku furtay shuuf hadda cilmiga xataa shaydaan ba ku badbaadiyay soo ma aragti ya dabadeedna waxa uu nebigu sal allahu alيyه waslm ku leeyahy abu hurayra taclamu man tukhaطibu mundu ثalaaثi layaal ya aba hurayra qaala laa qaala daka shayطaan miyaad garanaysaa u nebigu ku uhi ciddaad saddex habeen is haysateen ninkan shaqada kaa dhigtay ee saddex habeen kugu soo noqnoqonayey miyaad ogeyd wuxuu ahaa may bu yihi abu hurera abu hurayra nebigu wuxu uhi shayطaan buu ahaa fadliga loo sugayo suuraddaas ama aayaddaasi inay fadligaa leedahay hadalka ibliis kumay sugnaanine shaydaan hadalkiisa kumay sugnaanine iqraarka nebigu uu qiray ee uu ku yidhi sadaqaka wahuwa kaduub waa beenaale laakiin run buu qadiyaddaa ka sheegay bay sharci ku noqotay marka ibliis cilmi haw doono sheekh iyo junuuddiisa toonna ila wahuwa kaduubunba asale saasa asala ibnu xajar wuxuu leeyay wafiihi iطilaacu الnabiyu salى اllahu alيyه wasalam calى اlmugayabaat marka taasi waa baraahiin caddaynaysa rasuulka salى اllahu alيyه wasalam nebinimadiisa iyo runbadnaantiisa calayhi الsalaatu wasalaam haddaynu wax ka tilmaano waxyaaba geyba oo rasuulku salى اllahu alيyه wasalam sheegay oo markuu dhintay siduu u sheegay u dhacay ya waxaynu leenahay nebigu calayhi isalaatu wasalaam wax badan oo ilaahay u sheegay oo qeybka ka mid a ayuu ayuu waxa weeyaan u ka warramay bal saxaabadiisu waxay dhaheen sida xudayfe iyo saxaabo lamidihi waxay dhaheen nebigu sala allahu alayh wasalam maalin maalmaa ka mid ah yaa camar ibnu akhtab alansaari xadiiska laf isagoo mujmalana waxaa wariyey xudayfe isagoo mufasalana waxaa wariyey saxaabigaas camar ibnu akhtab alansaari wuxuu leeyay sallaa bina rasuulu اllahi sal sl alfajra wasacada almimbara fakhaطabana xataa xadarat الظuhr fanazla fasallaa uma sacida mimbara fakhaطabana xataa xadarat اlcasr fanazla fasallaa uma sacida almimbara fakhaطabana xataa garabat الshamsu faahbarana bima huwa kaa'inu ilى ywmi اlqiyaama faaclamuna axfaduna xudayfana nafsa hada kalaam oo kalu leeyahy waxay leeyihin saxaabada rasulku maalin maalmaa ka miduu nebigu salaadii suxur ka baxay mimbarka u baxay ilaa iyo duhr laga adimay wuu hadlayay nebigu alayh الsalaatu wasalam duhur markuu tukadayna mimbarkuu fuulay ilaa casar laga addimay casar markuu tukadayna mimbarku u baxay ilaa maqrib laga addimay waxa uu nebigu ka warramay faahbaranaa bima huwa kaa'inu ilaa ywmi اlqiyaama faaclamunaa axfaduna bay saxabi maalintaa ninkii noogu cilmi badnaa ninkii noogu xifdi badnaa buu noqon culimada xadiiska waxay ka qaateen culimada xadiisku inay mararka qaarkood bannaan tahay in dersi ama hal kitaab maalin laga saaro oo lagu dhammeeyo inta jilbaal loo xidho ya ayay ka qaateen culimada xadiisku oy jaa'is tahay waana sida majaalista majaalis samaaca la yidhaahdo culimadu ay samayn jireen ilaa haddana ay sameeyaan culimada xadiisku marka asalkaasay leedahay la socdo waxa uu saxaabigaasi tilmaamayaa in qeyb badan nebigu ka warramay wamaca dalika culimadu waxay dhahdeen qaadiciyad wuxuu leeyahy min dalika ma aطlaca calayhi min alguyuub wama yakun walaxaadiisu fi hada albaab baxru laa yudriku qacru wla yanzifu qamruh wahadihi اlmucjizaة min jumlaةi mucjizaatihi salى اllahu عalيه wasalam almacluumaةi calى اlqaطci alwaasili ilayna khabaruha calى الtawaaturi likadrati ruwaatiha waitifaaqi macaaniha calى اliطilaaci calى اlgayb marka rasulku sal ly slam intaa waxa uu qeyb sheegay culimadu waxay dhaheen wamaca dalika waxa uu qeyb nebigu maalintaa ka warramay ee ilaahay tusay cilmigii ilaahay ee qeybkaa waxba kagama dhacso sidaa awgeed baa waxau ihi xudayfat bnu yaan mararka qaarkood shay aan iloobay oo maalintaa nebigu uu sheegay markaan arko uu hortaydayda soo taagun baan xasuustaa inuu maalintaa nebigu sheegay waxaa ka mid a walaalayaal waxyaabaha qeybkaa ee nebigi moxamed sala allahu alayh wasalam uu ka warramay ee dabadi dhacay waxa khabar ha wada maqasheen rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi umu xaraam bintu malxaan waxay tidhi samictu nabiya sala allahu alayh wasalama yaquul nebi maxamed baan maqloo leh calayhi salaatu wasalaam awalu jeyshin min ummatii yakzuuna alba- yakzuuna albaxra qad awjabuu ciidanka ugu horeeya ee ummaddayda ka mida ee badda jihaad ku geli doona ee ciidan bad oo muslimiin leeday ugu horayn doona ee badda jihaad ku geli doona qad awjabuu buu nebi uhi jannay waajibsadeen qaalat umu xaraamin yaa rasuula allah ana fiihim nebi maxamedow ma ka mid ahay shuuf himmada sheekh qaala anti minhum anti fiihim adigu ka mid baa tahay buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam uma qaala nebigu wuxuu uhi awalu jeyshin min ummatii yakzuuna madiinata qaysar makfuurun lahum qaysar boqortooyadaa qaysar ama ninkaa waxa weeyaan boqorka qaysar haystaa madiinata qaysar qof boqorkaa caasimadiisa ciidanka ugu horreeya ummadda ummaddayda ka mida ku duuli doonta waa kuwa loo dembi dhaafay buu nebigu sala allahu alayh wasalam faqultu ana fiihim yaa rasuula allah qaala laa markaasuu nebigu alayh salatu wasalaam waxay umu xaraam umu xaraam bintu milxaan waxay ku leedahay umu xaraam bintu milxaan waxay ku leedahay ma ka mid ahay anigu kuwaana markaasuu nebigu uhi maya waxa ay culimmadu tilmaameen xadiiskaasina bukhaarigu ku yaalla xadiiskaasi waxay culimmadu tilmaameen sidii rasuulku sala allahu alayh wasalam u ay uu u sheegayna u dhacday oo ciidankii ugu horreeya ciidamada ciidan bada oo muslimiini ay leeyihiin inay waxa weeyaan raacday umu xaraam bintu milxaan dabadeedna ay waxa weeyaan markii ay ciidankii ka gudbeen baddii ya baddii markay ka gudbeen ayay daabaddii ay saarnayd ka dhacday dabadeedna way dhimatay saxaabiyaddaasi radia allahu tacala canha waxaa kaloo caddaatay inaanay qaswadii labaad ee madiinatu qaysar lagu furtay aanay soo gaadhin saxaabiyaddaasi oo ay ka hor dhimatay wa hada calamun waadixun min aclaami nubuwatihi calayhi salaatu wasalaam culimada qaarkood waxay sheegeen dabaraanina uu wariyey ana qabraha macruufun fii madiinati qubrus inuu qabrigeedu magaalada ku yaallo waxau yidhi baaji wahada wahada min aclaami nubuwatihi alwaadixa an yaclama biاlashyaai calى wajhiha qabla an takuna uma takunu uma takuna uma takunu calى xasabi dalika laa takhrumu canhu sidii uu u sheegay inay u dhacdaa waxa weeya nebi maxamed sala allahu alayh wasalam intuu ashyaa ka warramo dabadii inay sidii u dhacda oo ay soo takarurtaa waxay tahay mid nebinimadiisa caddaynaysaa wayatakarar dalika minhu tikraara yuujadu fi akar اlaxwaal wakulu man yatacaaطى takahuna btanjiimi aw gayri faina alaglaba calayhi اlkhaطأ wain asaaba fi bacdi اlashyaء calى ma yafcalu الdan wاlmukhamin wاlxaaris wuxuu leeyahay cid kasta oo kale oo maaragtay yacni meelaha qeybka isku taarta oo ka warranta oo ama faaliyayaal ama fooxisooyin ah ama waxa weeyaan tanjiim isticmaala haalibka umuurta waxa ay sheegaan khata baa u haaliba bikhilaafi amrihi calayhi salaatu wasalaam walaalayaal nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo tabuuk ku sugan ayuu saxaabadiisa hadalkan ku yidhi saxaabi saxaabadiisa ka mid oo cawf ibnu malik ayuu nebigu wuxuu kuuhi ucdud sitan bayna yadday saaca lix shay oo qiyaamaha ka horreeya iga qabo mawtii uma fatxu bayt اlmaqdis uma mawtaani yaakudu fiikum kacuqaasi اlghanam uma istifaadaة اlmaali xataa yucطa الrajulu miئata dinaarin fayadalu saakhiطa uma fitnaة laa yabqى bayt min alcarabi ila dakhalathu uma hudnaة takunu baynakum wa bayna bani اlasfari fayaqdiruun fayaأtuunakum taxta ثamaaniina gaaya taxta kuli gaayatin itna cashara alfa xadiidkaas isna waxa uu ku yaallaa bukhaari waxaa nebigu leeyahay lix shay oo saacadda ka horeeya iga gunud waa geeridayda buu nebigu leeyay sal alla alay waslam iyo baytulmaqdisaa furataan iyo inay idinku idin asiibto idinku dhacdo laba waxa weeyaan mawto oo dadku ay dhiman doonaan oo u lee-an doonaan sida adi waxa weeyaan xanuun gala ee u leedaan waxaa iman waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay in maalku badan doono dabadeedna ilaa qofka boqol diinaar inta la siiyo uu yaraysan doono odhan doono waxaad na siinaysaa waa maxay fayadalu saakhitan dabeedna fitna baa dhici doontaba nebigu uhi beyt buyuudda carbeed ka midii aanu jirin ilaa way geli doonta dabadeedna waxaa iman doonta dabadeed buu rasuulku sala allahu alay wasalam heshiis idinka iyo bani lasfar idin dhex mara dabeedna way idinku ballanburin doonaan oo heshiiskay ka bixi doonaan oo way idin soo weerari doonaan calaa khira waxay idiin iman doonaan ciidan laba iyo toban guuto ka kooban oo guuto kastaa ay laba iyo toban kun oo qof ka kooban tahay waxau yihi xaafid ibnu xajar raximah llah xadiidkaas rasuulku sala allahu alay wasalam uu sheegay umuurtaas sidaa uu tartiibiyey bay u dhacday buu leeyahy nebigu waa dhintay baytulmaqdis baa la furtay sanata khams khamis cashar sannaddii shan iyo tobnaad ee taarikhda muslimiinta waxaa dhacay buu leeyahay mowt cadiim ah oo dadyagii muslimiinta ah iyo saxaabadii rasuulka ku dhacay taacuuni cimwaas ama camawaas fi sanati haamina athaaminata cashar lilhijra sannaddii sideed iyo tobnaad cuhmaan markii uu qabsaday khilaafadii muslimiintana waxaa dhacday in xoolihii ay badhaysan noqdeen ilaa iyo nin walba uu gacanta ku dhigay dabadeedna waxaa dhacday fitnatu qatli cuhmaan waqad dakhalat fi kuli beyti min buyuuti alcarab beyt kasta iyo meel kastana way gashay amaa hudnada iyo xarbiga banilasfar lala gelayo oo ruum ah culimmadu waxay isku waafaqeen inaanay weli dhicin oo ay iman doonto aakhiru zamaanka saas saasay tilmaameen wuxuu leeyahy ibnu xajar wa fiihi ashyaau min calaamaati الnubuwa qad dahara akaruhaa akarkeeduna way daahireen buu leeyay ayib ikhwaani haddii aan tilmaamo amhilada wax kale oo ka mid ah muqayabaadka rasuulka sala allahu alيyh wasalam la tusay ee sidii loo tusay u dhacay bacdahu calayh الsalaatu wasalaam waxaan ka tilmaamayaa ku khatimayaa aad bay u badan yihiin in rasuulkeenna salى اllahu alيyh wasalam uu saxaabadiisa ku yidhi ina rajula yaأtiikum min alyamani yuqaalu lahu uways waxaa yaman idinka iman doona nin uways la yidhaahdo laa yadacu biاlyamani gayra ummin lahu yaman wax qaraabo ah iyo ehel ah wuxuu kaga iman doonaa hooyadii oo qura qad kaana bihi bayaad jirhkiisa baras baa ku dhacay fadaca allaha faadaabahu canhu ilaahay buu beryo ilaahay waa ka tegsiiyey ilaa mawdica diinaari aw dirham mawdic diina hal diinaar la dhigo ama hal dirham la dhiga mooyaane in yar buu kaga hadhay buu ka tilmaamay faman laqiyahu minkum falyastakfir lakum bu nab ala slam ninka ninkaa il saarow ninkaa waxaad ku tiraa ilaahay ii bari buu ku uhi nabig alayh isalaatu wasalaam rasuulku wuxuu tilmaamayaa inuu ninkaasi mustajaabu dacwa yahay oo dacwaddiisa la ajiibo ayuu tilmaamaya walxadiisu fii saxiixi muslim riwaayadaha hadda aan tilmaamay falyastakfir lakum ilaahay dembi dhaaf a idiin weydiiye buu leeyahy nebigu alayh isalaatu wasalaam cumar bnkhadaab radia allahu canhu waxa uu ahaa marka ay xajka la isugu yimaado waxa uu dhex mari jiray dadyoga soo xajiyey isaga oo raadinaya reer yaman reer yaman markuu helana meelay degeenna waxau odhan jiray hal axadun minkum min qaran war reer qaran ma tihiin ya war ya reer qaran arkay saasuu odhan jiray cumar khadaab radia allahu tacala canhu maalin maalmaa ka mida siduu u waday ayuu ataa calaa qaranin xujaydii qaran ka timi ayuu helay faqaala man antum qaaluu qaran markuu hadalkaa lagu yidhi o waxa lagu yihi qabiilkaasaanu ka mid nahay ayaa fawaqaca zimaamu cumarin aw zimaamu uways raawigaa kala garan waayey waxa uu leeyahay cumar ama uways midkood ayaa waxa ka dhacay ratigu saarnaa waxa weeyaan hoggaankiisii eeg hadda saxaabada rasuul iyo ruwaadda xadiisku shay kasta siday u dhugtaan u fiirso zimaam aan cilaaqo ku lahayn baashaa laga warramaya sheekh hada yadullu calaa xifdihim wa diqati tanabuhihim wa xifdihim wa tahabutihim lixadis rasul lah sal alay slam nicma rijaaluhum fanaawalahu axaduhuma alaakhar midkood baa midkii kale u dhiibay facarafahu faqaala cumar masmuk qaala ana uways qaala hal laka waalida qaala nacam hooyo ma leeday qaala nacam qaala halkaana hal kaana bika min albayaadi shayun miyaa baras kugu sugnaayo qaala nacam qaala fadacawta fadaca qaala nacam fadacawtu allah caza wajala faadaabahu canii ilaahay baan dabeedna beryo waa iga tegsiiyey buu uweys yidhi ilaa mawdica dirhami min suratii ilaa mawdica dirham moo in dirham leeg mooyaane oo xundhurtayda ka mida mooyaane liadkura bihi rabbii waxa uu leeyahay ninkaasi waxa uu ilaahay mawdicaa u reebay si aan rabbigay minadiisa iyo galladiisa uu ii galay iyo naxariistu ii naxariistay u xasuusto faqaala lahu cumar cumar baa wuxuu yidhi istakfir liya aniga ilaahay waxaad ii bariyo ilaahay inuu ii dembi dhaafo ilaahay ii bari ways baa yaabay cumar baa wuxuu ku leeyahay rabbigay ii bari qaala anta axaqu an tastakfira lii anta saaxibu rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam maadoo nebi maxamed saaxiibkiiya oo rasuulka sala allahu alayh wasalam arkay oo isha saaray oo ku ilaahay kuugu galladaystay inaad la jihaaddo oo la fadhiisato oo raacdo oo difaacdo oo garab gasho oo waxa weeyaan uu dhinto isagoo kaa raalliya oo jannada lagugu bushaareeyo wa anta tamshi cala alardi amidluka yaquulu lii udcu llaha lii maadoo kale ani ani ilaahay ii bari buu idhi cumar markay dee uu arkay baashii halkay gashay ayuu wuxuu doonayay inuu xujeeyo awe uweys markaasu wuxuu leeyahay inii samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam nebi maxamed baan maqloo yaquulu laina khayra ataabiciina rajulu yuqaalu lahu uways walahu waalidat wakana bihi bayaad fadaca allaha caza wajala faadaabahu canhu ila mawdica adirhami fii surati fastakfara fasta sida intiibuu u sheegay uways markuu arkay dee in xujo lagu xujeeyey ayuu dee warkiis ka aqbalay faاstakfara lahu uwaysun dabeedna ilaahay uu cumar u baryay uma dakala fii khimaari الnaasi falam yudra ayna waqaca ayna dadkuu dhex galay dib looma arag meeluu maray muxuu ka cararayaa uways wuxuu is leeyahay maanta waad fadeexadowday addoom addoommada ilaahay ka mid oo iska qarsoon baad ahayde kol hadday sheekadu gaadhay inuu cumar ku dhaha ilaahay ii bari ummadda khalqigo dhan baa isu kaa soo dabada yani waxa weeyaan isa soo qabsan doonto oo siiro kuu soo geli doonto o ilaahay noo bari ka odhan doonto dabadeedna waxaa laga yaabaa in cujbi iyo wax ku galaan dabadeedna aad intii yarayda aad shaqaysatay camal ahayd seegte cagaa wax ka day dadku ku dhex dhunto haakada kaana awliyaa ullahi caza wajala may ahayn kuwa dadka isu muujiya oo dadka istusa oo waxyaabaha qaar ku faana ma kaanuu ka dalik sidaa may ahayn nebigeen muxuu uhi alayh الsalaatu wasalaam ina min cibaadi اllaahi addoommada rub nebigu wuxuu ruba ashcaثa akbara madfuucin biاlabwaab alla badanaa buu nebigu sal اllahu alيه wasalam mid iska dayacan yani oo maaragtay yani maaragtay dayacad badanay ka muuqato timihiisu aanay feedhnayn oo dhal yaroo iska hunhuna iska xidhanoo waxa weeyaan maaragtay madfuucin bilasbaabi ilqabad aan ahaynoo dadku marka uu soo ag istaago aanay maaragtay dan ka gelinoo shuqa yaraystaanoo laa aqsama cala allahi laa barahu u nebi uri lakin ilahay hadduu wax ka qabsado ilahay wuu oofinaya alla badanaa buu nebi uri alayh isalatu wasalam ina min cibaadi illahi man law aqsama cala allahi laa barahu bu nebi alayh isalatu wasalaam marka saasay ahaayeen dadkii saalixiinta ahaa nawowi wuxu uhi wa fii qisati uwaysin haadi mucjizaat daahirat lirasuuli اllahi sala اllah alay slam nebigeena alayh isalaatu wasalaam reer madiina isagoo dhex jooga ayuu rasuulku wuxuu leeyay laa taquumu saaca xataa takhruja naaru min ardi اlxijaaz tudii'u acnaaqa alibili bibusra nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu leeyay qiyaamu dhici maayo ilaa iyo ay maaragtay dab soo baxo ardulxijaazna dabkaasi uu ka soo baxo dabkaasi iyo burkaankaasi markuu kaco iftiinka uu bixiyo waxaa laga arkayaa buu nebigu sala اllahu alيyه wasalam in busra basraa laga arkaya sham ayaa laga arkaya waxay dhacday ayuu leeyahay nawowi madiinow ka dhacay burkaankaasi markuu nebigu dhintay sala allahu alayh wasalam kadib goorma sanata lix boqol iyo afar iyo kontonkii hijiriga ayuu madiino ka dhacay ya naar cadiima ayaa madiine maaragtay ka qarxday dhinaceeda bari ee iminka loo yaqaano xara sharqiya dabadeedna waxaa laga arkay yacni dabka meesha iyo burkaanka ka kacay shaam baa laga arkay akhbaranii man xadarahaa min ahli اlmadiina tawaatara alcilmu biha cinda jam wuxuu yihi waqad kharajat fii zamanina naaru biاlmadiina sanata arbacin وhamsiina وasitumiya وkanat naara cadiimaة jida min janbi اlmadinaةi الsharqiyi waraaءa alxara tawaatara alcilmu biha cinda jamiici shaam wasaa'ir اlburdan وakhbaranii man xadarahaa min ahli اlmadiina ibnu kaiir wuxuu yihi waqad dakara ahlu الtaariikhi وغayruhum min الnaas وqad dakara أhlu الtaarikhi وغayruhu min الnaas وatawaatara wuquucu hada fii sanaةi arbaci وhamsiina وsitmiya gabayaa laga tiriyey oo ilaahay lagu beriyey dadka madiine jooga intay ka tiro leekaayeen waxay galeen gaboodna ka dhigteen masaajidka nebiga sala allahu alayh wasalam intii kale dabkaasaa qabsaday oo halkaasaa looga yaacay oo ilaahay ku badbaadiyey yaa rasuulka u sheegay sala allahu alayh wasalam situmiya wa arbaca wa khamsiin waxa dhici doona ilaahay baa u sheegay wahada yadullu calaa sidqihi calayhi الsalaatu wasalaam waxau nebigeenu ka warramay akhbaar badana wada xasuusan tihiin dajaaliinka daabinoo dabadii soo bixi doona nebinimo sheeganaya musaylama soo baxay waxayse qaarkood waxaa ku soo aroortay soddon weeyaan kuwaa dajaalintae nebinimada sheeganaya qaarkood waxaa ku soo aroortay toddobiyo labaatan weeyaan isma diidayaan tiraduna ma faa'iidanayso taqyiid soddonna nebigu wuxuu sheegay bay culimmadu yidhaahdeen waa soddonka atbaacda yeelanaya ama ama dhibka dhali doona waa ilaa ciddad nubuwo sheegatay cidday ka badantay baa la yidhi ya kullu mukharifin muhawis nebigu iska sheegtaa markuu waxba garan waayo ya marka ibnu xajar waa kale walaysa almuraadu biاlxadiidi man iddaca nubuwata muطlaqan laa taqumu saaca xataa yubcada dajaaluuna kadaabuuna qariiba min halaaثiin kulluhum yazcumu anahu rasuulu اllah في uمتي dجاaلونa كdاaبونa سبعة وعشhروuنa منهم أربع نسوة وإنii khاtم النبيين لا نبيa بعدي ak بن حجرn ولyس المراaد بالحadيiث mن dعa نبوة مطلقة فإنهم laa يحصوna كثرة لكون غاaلبهم ينشأ لهم ذلكa عن جنون وإنما المراaد مaن قامت لh شhوكة وبdت lh شhبهة marka رasuulkeena عليه الصلاaةu وaسلاaم waxa u sheegay قyaamaha hortiisa inay dadku ku baratami doonaan yacni waxa weeyaan calaamad saacana ay ka mid tahay in dadka kuwii ugu ugu maaragtay saboolsanaa ee maaragtay adhi raacatada ahaa ee cagaa cagaagna faqri halkay ka gaadheen oo yatataawaluuna fi lbunyaan waan tara alxufaata alcuraata alcaala waan tara alxufaata alrucaata alcaalata ricaa'a ashaay yatataawaluuna fi lbunyaani oo waxa weeyaan ku beratamaya dhiska ya hebel intaasoo fooq buu dhisaye allayle waa inaanan dhisaa fooq intii ka badan laba waa inaan dhisaa mid buu dhisaye ya soo maanta ma taagna rasuulkeena calayh isalaatu wasalaam waxa uu sheegay in sana qiyaamaha ka hor cilmigu yaraan doono jahligu faafi doono fitanku fara badan doonaan qatligu badan doono iyo dilka iyo dhiig muslimo xaqdarro lagu daadiyo wa hada waaqicun wa mawjuud bacdu ahli lcilmina waxay yidhahan waktigoodii culimau taqadimiina leh waxa weeyaan waqad waqacat hadihi alashyaa ashyaada rasuulku uu sheegay sidaa uu sheegay u dhacdoo maanta ay u jirtaa bay leeyihin maantana warkeed daabadee jahli baa ka waageertay ummaddii islaamka badankoodii waa adiga arkaaya iyagoo gawda isku haya oo meel walba isku hoynaya oo waxa weeyaan dhegta dhiigga isu daraya ilaa iyo dadkii ay ka mid noqdeen qaar dadka magac diin ku laynaya oo gaalaysiinaya oo waxa weeyaan dhiiggooda dadka ilaahay ugu dhowaanaya nasal allah alcaafiya muslimiin yataqarabuuna bidimaa'ihim ila allah ma aragta rasuulkeena calayh isalatu slam wuxuu sheegay in jahligu badan doono qalamkuna faafi doono cid waliba intay qalan iska qaadato wax qori doonto ya soo maanta ma jirto ya maanta waxaa waxaa xaaladdu maraysaa tuu ibnu rajab sheegay alxambeli raximah ullah waxa uu ku sheegay kitaabkiisa qiimaha badan ee la yidhaaho fadli cilmi salaf calaa cilmi alkhalaf yaa talabata alcilmi kitaabka akhriya xafidakum ullah waa risaala cadiima jaliila jiddan oo mabnaha iyo asalka ay ku taagan tahay uu yahay daalibulcilmigu iyo qofka caalimka ahi ee ahlu sunna ahi xataa fi lcilmi inuu mutabic noqdo xataa fi lcilmi kun salafiyan fi lxilli waalxaram ya kun salafiyan fi litibaaci waalmasaadiri waalma'khadi waalmashrabi waalmuctaqadi kitaabkaasi mabnahaasu ku dhisan yahay waxa uu leeyahay waxaana lagu ibtileeyey wakhtigeegan ibnurajab baa leh naashi'o u malaynayo ictiqaaday in dadka ka hadalka badani uu cilmi badan yahay man kahura kalaamuhu kahura cilmuh kuwa sidaa ictiqaaday oo cilmi badnaantii u fahmay ninba ninkuu ka hadal badan yahay inuu ka cilmi badan yahay ayaa dadka ka soo baxay buu leeyahay walaysa alamru kadalika xaqiiqaduna caynkaa maaha waxaa isbarbar dhigtaa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam intay hadleen iyo waxa weeyaan ciddii ka dambaysay intay hadashay isbarbar dhig qaarin baynahumaa tara alxaqiiqa amhilo aada u qiimo badan oo jaliilah oo jamiila jiddan ah ayuu sheegaya waxaanu xadiis ku sharaxayaa risaalada xaafid ibnu rajab xafidahu llah cafwan xaafid ibnu rajab raximahu llah waxa uu risaalada ku sharaxayaa allahuma inii acuudu bika min arbac min cilmin laa yanfac wa min dacwatin laa tusmac aw laa tustajaab waxa weeyaan ilaah waxaan kaa magan gelayaa xadiiskaa macruufka ah ayuu ku sharaxaya riwaayaadkiisna ku ururinaya markaasuu wuxuu isbarbar dhigayaa cilmigii salafka iyo siday dalabka ku ahaayeen iyo culuumtay ictinaaga siin lahaa siin jireen iyo cilmiga ka badbaadadu ku sugan tahay iyo cilmiga ka dalaala ka ka lagu lumayo laysa kullu cilmin cilmi kastaa mid xaq ku tusiya maaha cilmiga wax lagu lumaa ka mid a wax badan oo ka midna uu sheegaya markaa risaalada akhri bitamacunin u akhri daalibulcilmiga casrigan jooga waa inuu risaalada akhriyaa waa inuu akhriyaa risaalada iyo risaalada kale ee uu leeyahy ibnu rajabe la yidhaaho sharxu xadiidi maa di'baani jaa'icaani ursilaa fii qanamin xadiisku nebigu uhi sala allahu alay wasalam laban laba yey oo la gaa gaajo la golongolay buu nebigu alayh isalaatu wasalaam oo dabadeedna adhi bannaan ka helay sida ay u gelayaan si ka xun baa waxa uu yacni madaxtinimo jacaylka iyo maal raadintu ay u galaan iyo sharaf inuu qofku raadiyo iyo magac iyo inuu xoolo raadiyaa diintiisa waxay u galaan oo u kharibaan si ka badan si laba yay oo gaajoonaya adhi bannaan ay ka heleen ay u galaan ya waxbaa ka baxaya sheekh abulfatx ilbasti muxuu yidhi dadka waxaa ugu liita buu idhi ninka yey ku idhaha adhigaa iisii ilaali ya yeyow adhigaa aan kuugu soo noqda ammaanatun cindaka wey dee sutida intuu u qabtun ba hadhowto isna ku dari soo ma hada huwa marka xaqiiqa labadaa walaal kitaab iyo kutubta culimada sunnada yacni waxaan labadaa u tilmaamayaa waa casri waxaynu loonahay fitankii farabateen oo taalibu cilmigu u baahan yahay zuhd iyo diin xejisa uu u baahan yahay shubahaadka meel uu ka u eerto oo uu ka magan galo ikhwaani haddii aan wax ka tilmaamo mucjizaadka nebiga sala allahu alayh wasalam ee xisiga ah kuwaas mucjizaadka nebiga sala allahu alayh wasalam maan ku talagelin ama dalaa'ilu nubuwati inaan koobo haybabka nebigu uu ka warramo keliya bay culimmada qaarkood yidhaaheen kun baanu tirinay kun shay oo qayb oo nebi maxamed uu ka warramo siduu u dhacday haddii aynu eegno waxyaabaha xisiga ah ee rasuulka sala allahu alayh wasalam mucjizaadkiisi ka mid ahaa ee saxaabadu ay u soo taagnaayeen ya ee ay xaadireen eaan cidna uga warramaynin waxaa ka mid a dee inshiqaaqu lqamar qur-aankana waa lagu sheegay ilahi wuxuu yihi iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar wain yarow aayatan yucriduu wayaquuluu sixrun mustamir waxa uu leeyahay waxay saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam sheegeen sida bukhaari iyo muslimba ku taalla inay zucamaau maka nebi maxamed ku idhaaheen ma rabtaa inaanu ku rumayno aayad iyo caddayn na tus inaad nebi tahay wa qaaluu in kunta saadiqan fashquq lana alqamara firqatayn hadday run tahay oo aad nebi tahay bal hadda qamarkaas iyo dayaxaa waxaad ka dhigtaa waxaad ka dhigtaa laba laba laba maaragtay dhambal ka dhig nisfan calaa jabali abi qubays wa nisfan calaa jabali qucay qucaan oo laba jabal ama laba buurood oo buuri maka ka mid a nisba meel noo saar bay idhahan gobolba meel noo saar hadday run tahay warka aad sheegaysa fa qaala lahu nebigu wuxuu uhi in facaltu tu'minuu haddii aan sameeyo miya ay rumaynaysaan qaaluu nacam fafacala maa araaduu falam yu'minuu wa qaaluu saxara muxamadun acyunana allahu mustacaan nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu beryey markaasaa ilaahay intuu dayixii laba loo qeybiyaa meel mid walba gobol walba waxaa loo saaray halkay dalbadeen markaase waxay idhaaheen wallahi in abi aalib indhaheenniu sixreeyo xaqiiqa maa waxa jira wa waxay noo muuqdaa run maaha wa qaala bacduhum libacdin lain kaana muxamadun saxaranaa ma yastatiicu an yasxara annaasa kulahu war hadduu innaga ina sixray oo maaragtay uu dhalanteed inoo dhigay dee dadkao dhan dhalanteed u dhigi kari maayo dadkii fas'alu sufaana dadkii safarka ahaa ee aan makaba joogin bal weydiiya war xalay maxaa aragteen fas'aluuhum faakaduu lxadath markaasay le- dadkii safarka magaalada ku yimaalen war xalay maxaa dhacay dee dayixi baa laba u qaybsamay nin walba yidhi faakaduu lxadatha biannahum ra'uu lqamara qad inshaqa faanzla allahu tacaala alaayata almadkuura markaasuu ilahay wuxuu soo dejiyey aayaddaas ilahay uu ku sheegay ikhtarabat isaacatu wanshaqa alqamar ilahay wuxu uhi qiyaamii baa dhowaaday dayixina waa kala dilaacay subxaana allah wain yarow aayatan yucriduu haddii ilaahay calaamad tuso iyo caddaymo dhegahay furaysanayaan wayaquuluu sixrun mustamir waar waa sixirkiisii isdaba joogga ahaa sidaasay odhanayaan buu ilahay waxa uu leeyahay ninka la yidhaha daawuud muusa baykuk ama bikuk waa caalim culimada gaalada ka mid ah caalim culimada gaalada ka mid ahaan jiray waa uu islaamay bal hadda dhegeysta sababtu ku islaamay wuxuu leeyahay sababu islaami ani istamactu aw xadartu munaadaratan waqacat bayna halaaثatin min culamaaءi alfadaaya alamrikan maca majmuucati min alculamaءi albriطaaniyiina fi اtilfaas albriطaani waxaan dhegaystay buu leeyahay dood loo qabtay laba kooxood oo qolooyinka la idhaha waa culamaau lfadaa ama waxay ka warramaan yacni waxa weeyaan hawada ayay ka warramaan nimankaas laba kooxood oo kooxina maraykan tahay kooxina tahay ingiriis dood loo qabtay baan dhegaystay buu leeyahy waxaa doodii ka soo baxday buu yidhi nimankii qamarka fuulay dayaxa ee maraykanka ahaa inay qireen inay soo arkeen oo xaqiiqe u soo gaadheen in dayaxani mar uu laba u qaybsamay nusfayn ya waa gaala nimanka markaa sheegaya ya aladiina yadkuruuna khabar haada waa gaalo waxay yidhahdeen waxaanu tawasulnay in qamarkaasi uu mar laba u qaybsamay waxau yihi markaan sidaa maqlay ayaan waxaan go-aan ku gaadhay inaan islaamo markaan arkay ikhtarabat isaacatu wanshaqa alqamar wain yarow aayatan yucriduu wayaquuluu sixrun mustamir deedna wuu islaamay nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa wada garanaysaan qisadii jaabir radia allahu tacaala canhu yowma yowma alkhandaq jaabir baa wuxuu arkay nebi maxamed oo dhagxaan caloosha ugu xidhantay radia allahu tacaala canhu jaabir baa arkay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhowr dhagax caloosha ugu xidhan yihiin waxaan filaya inay saddex ahayd markaasuu wuxuu arkay nebigu inay gaajo gaajo ku dhacday magaalada madiinana isweer baa laga hayaa ya gaashaanbuur baa dul fadhida gaalo oo isa soo bahaysatay markaasuu jaabirintu gabadhiisii ku noqday wuxuu ku yuri wax wax la cunay inna ali cindaki min shay-in waxaad haysaa ma jiraa markaasay tiri waxaan hayaa in yaroo cajiin ah ya shaciir yaroo cajiin laga dhigi karo iyo daajinadaa yar ee guriga inoo joogto waa hartaa yar waxaan hayn dee mahayo wuxuu ku yidhi intaas samee nebi maxamed baan u yeedhaya calayh salatu wasalaam rasuulkao gaajoonayaan arkay markaase waxay ku tidhi gabadhii dumarku way feejigyihin ah waxay ku tihi waryaaba waranku siiyo oy ciidankaa ha igu yeedhin haddaad ilaahay taqaano hay fadeexadaynin ya hay fadeexadaynin jaabir nebigu u tegay sala allahu alayh wasalam oo hoos buu la hadlay isagoo raba nin qof iyo laba inuu u yeedho iyo nebiga calayhi isalaatu wasalaam rasuulku intuu ciidankii ka dhex dhawaaqay buu uhi ina jaabiran sanaca lakum tacaaman jaabir waxa uu idiin sameeyey casuumad buu nebigu calayhi isalaatu wasalaam jaabir wuxuu yidhi markaan arkay xaaladda sidee u dhacday ayaa waxaa is idhi wallahi nebi maxamed adigu wixii aada hayso maadaama aad sheegto u daa rasuulka sala allahu alay wasalam rasuulku jaabir amar buu siiye wuxuu ku yidhi ila suga cuntadaas dherigana dabka ha ka dhigin waxa weeyaan ila sug ilaa aan kusoo gaadho nebigu calayhi isalaatu wasalaam waa tegey waxa weeyaan waxa uu maaragtay dheriga ku tufay rasuulku sala allahu alayh wasalam kelimaad iyo ducooy uu nebigu akhriyey calayhi isalaatu wasalaam kadibna ciidankiibuu nebigu ku horay ciidankii meeshaa joogay dhammaantood way ka dhergeen iyadoo dheryadii sidai u buuxaanna waa ka dareereen hada waa mucjiza daahira min mucjizaati calayh isalaatu wasalaam wa mima yadullu calaa sidqi nubuwati calayh isalaatu wasalaam waxaa la mid ah rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa dhacday wakti waktiyada ka mid a inay saxaabadiisu ku idhaaheen biyo lagu weysta nebi maxamed oo lama hayo ilaa intaa mooyaane rasuulku intuu farihiisa saa u dhex geliyey ayuu ku yihi tawada-uu weysaysta ciidan toddoba boqol oo qof ah baa ka weysaystay wuxuu yidhi saxaabiga xadiiskaa waranaya fara'aytu lmaaa yanbacu min bayni asaabicihi calayhi salaatu wasalaam waxaan arkay biyahoo ka burqanaya gacmihiisa dhexdiisa nebiga alayh salaatu wasalaam xata alxayawaani ya ikhwaan rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa iyo rasuulnimadiisa waa waxa weeyaan xataa xayawaanku iyo sidqigiisa waa qirsana naam n ilaa ay xayawaanaadka qaarkood usoo ashkatoodeen oo intuu awr soo cararay markuu nebi maxamed arkay isagoo ilmadu ka da-ayso uu luquntiisa dhabtii nebiga sala allahu alayh wasalam saaray markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay man saaxibu hada aljamal awrkani aa iska leh buu leeyay nebigu alayh isalaatu wasalaam markaasaa saxaabi saxaabada ka mid oo ansaara fatan min alansaar baa wuxuu leey anaa le nebi maxamedow markaasuu wuxuu ilaahay uga baq uu kaa ashkatoonayaa waxa uu sheegaya inaad maalin oo dhanna rarto hameel oo dhanna gaajaysiisa buu nebigu alayh isalaatu wasalaam waxay yidhaaheen saxaabadiisu waxaanu maqlaynay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kunaa naakulu macahu fanasmacu tasbiixa aطacaami wahuwa yuukal waxaanu maqlaynay annagoo nebiga la fadhina oo wax la cunayna cuntada rasuulku uu cunayo oo tasbiixsanaysa yaa sheekh wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum dhirtan iyo dhagaxan iyo dhulkan aad iskaga fadhido ma aragtaa sheekh ilaahay bay xusaan laakiin sida ilahay u xusaan garan maysid wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum waxaa loo sumeeyey rasuulka sala allahu alayh wasalam waslad hiliba oo hilibka nooca uu jecel yahay ah markaasaa la siiyey markaasay wasladii la hadasha ilada nebi maxamed oo masmuum baanahay ya calayhi salaatu wasalaam marka dalaa'ilu nubuwatihi way tiro daysay nebiga sala allahu alayh wasalam waxaan ku khatimaya culimada islaamku culimada islaamku mawduucan kutub aada iyo aada u badan bay ka alifeen qadiimanna way way kutubtaa way alifeen kutubta laga alifayna waxaa ugu qiimo badan culimo qadiima yani culimada wax ka aliftay waxaa ka mida yani bilowday abu xaatim iyo abu zurca iyo ya abu xaatim laba boqol iyo afar iyo lixdankii hijri ku dhintay soo ma min yani min yani min qadiim wakti hore oo maaragtay aada u horeeya ayay culimmadu bilaabeen inay mawduucan wax ka qoraan kutubtaasina waxay leedahay wax matbuuca iyo wax mafquuda yani waxay leedahay wax mafquuda iyo wax mawjuuda oo maanta la hayo iyo wax la waayey iyo kuwa mawjuudkayna waxay leeyihiin wax matbuuca iyo wax makhtuuda oo aan weli arada usoo bixin ama aan maanta matbuuc ahayn oon gacanta lagu haynin waxaa ugu jaliilsan kutubta laga alifay baabkaas laba kitaab labada kitaab culimadu aad bay u ammaaneen intaana labadaa kitaab sheegin saddex magac bay culimadu kutubta baabkan ku saabsan u bixiyeen dalaa'ilu nubuwa iyo mucjizaat الnabiy sala allahu alayh wasalam iyo aclaamu الnubuwa saddexdaa cinwaan bay culimadu ugu badan canaawinta ay isticmaaleen canaawinta ay isticmaaleen saddexdaa cinwaan baa ugu badan xataa culimada sunada ragaan ahayn baa wax ka alifay sheekh culimaduna waa sheegeen kutubta ay culimadu ammaaneen sida xaafid ibnu kathiir iyo ahlulcilmiga la midka ay ammaaneen waxaa ka mid ah uguna jaliilsan kitaabka uu leeyahay caalimka la yidhaha bayhaqi ee la yidhaha dalaa'ilu nubuwa waa kitaab cadiim jiddan waana baabun fi waana aslun fii baabihi waxaana la odhan karaa waa khulaasatu ma waxa weeyaan ciddii ka horraysay wixii ay sheegeen yacni gobodoodii ayuu ku ururiyey ziyaadana waa ku daray waxaanu iltizaamay inaanu wax saxiixa mooyaane wax kala sheegin shardigiisaana waa oofiyey bay culimadu idhaaheen ilaa maa nadara wax yar mooyaane wax yar baa ka fakaday aba allahu ilaa an yutima kitaabahu ma aragta hadda wax yar baa ka fakaday waxa uu yidhi subki caalimka la ydhaha kitaabkaas shucab ulimaan kitaabka la idhaah iyo kitaabka kitaabulictiqaad la idhaha bayhaqi leeyahay iyo kitaabka la idhaha dalaa'ilu nubuwa iyo kutub kaleoo lamida intuu sheego uu dhammaanteed bayhaqi leeyahay ayuu wuxuu ihi fauqsimu billaahi maa liwaaxidin minha nadiir ilaahay baan dhaar ugu marayaa inaan kutubtaasi kutub lamidi jirin mid walba baabkiisa inuu cumdo yahay buu leeyahay waa runtii kalaamuhu waa waa صaxiix fi اljumla wain kaanat calayhi mulaaxada xaafid ibnu kaiir wuxuu leeyahy ajaada faafaada waaxsana marka in kutubtaa loo noqdo iyo kitaabka abu nucaym alasbahani uu leeyahy dalaa'il الnubuwa iyo kuwa lamidka ah oo cilmigan la cinaayo la siiyo dadka loo sheego la baro khaasatan zamanka walaalayaal aynu joogno oo waxa weeyaan shubahaad badan lagu furay ahlulislaamkii oo dad badan oo muslimiina iimaankoodii tasaxsux galay waa in lagu dadaalo dalabatulcilmiga waxaan ugu naseexaynayaa inay cinaayo siiyaan siirada rasuulka sala allahu caleyh wasalam iyo dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii iyo dalaa'ilu nubuwatihi sala allahu caleyh wasalam liyakunuu calaa basiira waa inuu taalibulcilmigu akhriyo oo aada ugu celceliyo kitaabka qiima badan ee la yidhaahdo zaadu lmacaad fii hadyi khayri alcibaad iyo kitaabka la yidhaha shamaa'ilu nabiy sala allahu caleyh wasalam ee tirmidi uu leeyahay iyo shuruucdiisa iyo kutubta hadda aynu tilmaanay subxaanaka allahuma bixamdik laa ilaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayk وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته